bismillahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsantuurnimada eedaynaysan waxaa ugu waaweyn
dowladda federaalka soomaaliya oo maanta kala wareegtay dowladda ruushka markab siday shixnad karkaar ah oo soo gaaray magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya
madaxweynaha maamulka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose koox burcadbadeed ah oo doon labaad ka afduubtay xeebaha maamulka puntland
midooda yurub oo u qoondeeyey gargaar bini-aadnimo oo deg deg ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka dadka soomaaliyeed oo ay saameeyeen fatahaadda
webiga shabeelle oo fatahaad horle ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada buuraburje ee gobolka hiiraan
shirweynaha arrimaha diinta iyo nabadeynta deegaanada maamulka puntland oo ka furmay magaala oo ka furmaya magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
israa'el oo maalin dheeraad ah u kordhisay xabad joojinta magaalada khase
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo khamiisa taarikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha kow iyo tobanaad nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duhur ee reedu dalsan oo faahfaahsan
aynu ku bilaabnay dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta kala wareegtay dowladda ruushka markabsiday shixnad gargaar oo soo gaaray magaalada muqdisho sida warkan uu ku dheereynaya cabditaxiil kacsi
markab sidee sheexnad gargaar ah oo gaaraya shan iyo labaatan kun oo qamadi ah islamarkaana ay soo dirtay dowladda ruushka ayaa maanta soo gaaray soomaaliya isagoo kusoo xirtay degada weyn ee magaalada muqdisho deeqdan ballaaran ee ka timid ruushka ayaa waxaa la wareegay dowladda soomaaliya iyadoo munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha degada muqdisho ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wasiirihii xildhibaano kuwa uu ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macali fiqi waxaana ugu horeyntii goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee xukuumadda federaalk soomaaliya isagoona ka warbixiyey deeqdan iyo siday dadka soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin
soomaaliya aad la garab taagan tahay dadka fatahaaddu waxyeelaysay waxay u baahan yihin wax fara badan dab ay ku karsadaan ma haystaan weel ay ku karsadaan ma haystaan qabadida haddii loo geeyo xataa waxa weeye difficult bay ku tahay inay inay karsadaaduna oo cunaan
those who affected the floods, uh, they are in uh, crucial time and they don't have anything after it flooded all the you know, Somali country. And absolutely, they need more, more than this. But it is first, you know, aid that coming from our friends Russians. And absolutely, we will never.
dhankiisa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa ugu mahadceliyey dowladda ruushka iyo weliba madaxweyne valadimir putin isagoo tilmaamay in deeqdan ay tahay tii ugu weyneed ee abid soo gaarta soomaaliya tani markii ay markaasi daadadku ay ku dhufteen
runtii maantay sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno shixnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya israa'iil waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalad adiga ka jirto inay gargaar labaatan iyo shan kun oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa shan boqol oo kun oo kiish oo min konton kilogaraama yacni wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiya magaalooyin buundooyin saameeyey dad laba laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo boqol kun dad ku dhow ay dhinteen boqol qofood oo muwaadiniina biyahaas u dhinteen iyo ka badanba
On behalf of the Somali federal government, I would like to thank President Putin and government of uh, Russian Federation. And it is really shows that how Russians are supporting and have a you know, mutual and bilateral relations for a long time. We have a history relationship with Russia and Somalia, and that is you know how they are supporting. And it is this kind of uh, relief that Russia will send to Somalia. And absolutely, if I would brief, there is a huge floods that affected the whole Somalia and almost it evacuated almost the 100,000 people and Why?
100 Wow, person- million- million iyo one- boqol kun.
one million and something was, you know, Displaced.
yeah, distracted.
waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo faahfaahin ka bixinayay shixnad gargaar oo maanta dowladda ruushka iyo dowladda soomaaliya kala wareegtay oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahadaha iyo sidoo kale daadadka ku dhuftay dalka markane madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wareyga cabdinasrar cabdala
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya isagoona xilka qaadis ku sameeyey taliyihii hore ee ciidanka badda soomaaliya wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa admiraal cabdi warsame cismaan loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada badda waxa uuna bedelayaa taliyihii hore ee xilkaasi hayay gaashaanla sare mubaarag cabdiqani muuse taliyaha la magacaabay ayaa soo ahay ah, sarreeye waqti badan kasoo shaqaynayay qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaanu soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sanad ka hor eh, xilka taliyaha ciidanka badda u magacaabay gaashaanla sare mubaarag cabdiqani muuse balse haatan ah, xil qaadis ah ayuu ku sameeyey magacaabista taliyaha cusub ee ciidamada badda ayaa kusoo aadeysa xili dowladda soomaaliya ay wado dadaalo lagu xoojinayo ciidamada badda iyo sidoo kale ilaalada xeebaha soomaaliya kuwaasi oo dhismahoodu oo muhiim yahay qaranka soomaaliya
kooxo burcadbadeed ah ayaa doon la- doon ka afduubtay xeebaha magaalada qandala ee maamulka puntland doon nuuca kalluumeysiga ah oo dalka iiraan laga leeyahay ayaa arbacadii shalay ahayd waxa ay koox hubaysan oo burcadbadeed ah ay ka afduubteen xeebta degmada qandala ee gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland ciidamada dhanka badda ee maamulka puntland ayaa sheegay in burcadda hubaysan ee afduubka u geystay doonta kalluumeysi ay ku baxeen islamarkaana ay ka raadinayaan dhinaca badweynta oo suuragal ay tahay in burcadda ay la aadeen gudoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe oo la hadlay v o eda ayaa u sheegay in doonta kalluumeysiga ay ka xeysteen rag la duhunsan yahay inay yihiin burcadbadeed isagoona xusay in ragkaasi aysan ah- aysan haysan ku- aysan ahayn kuwa iska abaabulay aagka ah degmada qandala
ee, doon qandara aageeda joogtay oo waxa weeye shaqadii dhammaysatay ee, waardiyihiina ka soo degay oo safar ah ba waxaan u dhaqaalaa in niman ee, abaabulan oo qoryoota oo burcadbadeed lagu tilmaamay ay doontaas la wareegeen oo kaxaysteen Een, arrimo burcadbadeed baan uga shekisanahay doontaas ee, maalmaha kana riboodkooda waa helaynay ee, waxaana kolley ee, boqolkiiba boqol xaqiijinay inaysan nimankaas wax qandala iyo aageeda rag iska abaabulay aysan ahayn waxaana jecelahay insha allahu tacaala eh, ciidanka amniga oo hadda howlgal fuliyey inay soo afjari doonaan ama keeni doonaan in markaasna aanu si fa- si faahfaahsan aanu uga warbixin doono haddii ilaha yidhaaho doontu waa doon iiraan ah oo kalluumaysata addoonyahan iiraanta kalluumaysta oo waxa weeye shatiyada sharciga goosta xeebahana si sharciga ku jooga marka shaqaalihii saaraana waxa weeye way eh, waxa weeye iyo iyo doontii oo dhamaystiran ba waa ay ka haysteen walaa shaqaalaha doonta ma aanu caddayn karro wax soomaaliyana kuma jiraanin hal qof oo waardiyaa oo soomaaliya oo loogu talagalay inuu doonta korkeeda saaraado waxyaabaha dhibaataynaya oo kaleeto baa jiray qofkiina waa kasoo degay markii waardiyihii kasoo degay doonta inay socotay bu- bay qolada aburaada ay fuusheen saasaan raboodku kale wax saa usii fog uma jirto meel ibraa la yidhaahdo oo qooriga qandala dhinaceeda bay doontu waardiyaha kusoo dejisay suu qandala usoo aado marka iyadiina markay baxday oo dhaqaaqday intaana wax badan ka socon nimanka burcada doontay tageen oo fuuleen talaabadan qaadna waxa weye ciidankii booliska degmada joogay iyo ciidanka b m b f oo si wada jir ah u gurmaday doontiina waa la aaday waana lagu maqan yahay marka waxaan rajaynaynana in dadkaas cadowga oo si dhuumaaleysa kusoo galay annagu riboodka waa haynay xeebaana waa ilaalinaynay wax dhibaanka ka abaabulana ma aysan ahayn marka waxaan rajaynaynaa in doontaas insha allahu tacaala iyadoo nabada lasoo qabto nimankaasna sharciga la waafajin doono baanu rajaynaynaa wallaahi waxaan tuunsannahay ama riboodka aan ku helaynay inay meelo xeebaha dariska ay ka yimaadeen horey baan riboodkooda u haynay oo ay siimad doon ka qaateen kuwo isaal ka qaateen intaa meel
midowda yurub ayaa u qoondeeyey gargaar bani-aadanimo oo deg deg ah loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahadaha ku dhuftay soomaaliya midowda yurub ayaa aruuriyey lacag gaaraysa saddex dhibic afar milyan oo yuro taas oo ah mid bani-aadanimo oo dheraad ah islamarkaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay fatahadaha ay ku saameeyeen soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale kenya soomaaliya oo laba milyan oo yuro ah ayaa waxaa lagu taageerayaa sidii gargaar deg deg ah loogu gaarsiin lahaa dadka sida weyn ay u saameeyeen fatahadaha gaar ahaan kuwa ku nool gobolada jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada hoose oo la sheegay in ay saameyn ballaaran ku yeesheen dadka webiga jubba oo fafa- wa- oo fatahaad ka sameeyey deegaanada ka tirsan gobolkaasi maalgelinta dheeraadka ayaa imaaneysa iyadoo in ka badan saddex dhibic shan milyan oo dhowaan loo qoondeeyey gargaar banaadnimo ah oo kuwa sida aadka ah ay u saameeyeen fatahaadaha xaaladda inniino ka dhashay gaar ahaan dadka ay saameeyeen fatahaadahaasi oo ku barakacay biyaha webiga iyo sidoo kale sidoo rababka ka da-ay qeybo ka mid ah gobolada soomaaliya
dhinaca kalena webiga shabeelle ayaa ku fatahay qeybo ka mid ah degmada buulabuurte ee gobolka hiiraan webiga shabeelle ayaa fatahaad cusub waxa uu ka geystay degmada buulabuurte ee gobolka hiiraan waxaana maamulka degmada ay ka warbixiyeen fatahaada cusub ee uu sameeyey webiga shabeelle iyo khasaaraha uu geystay
wigii inay fatahaad ka aad iyo aad ay u bateen magaalada xabta dhex ay noqdeen meelaysan weligeeda gaarin aysan ay gaareen ummaddan muslimiinta waxaan u sheegaynaa dadka naga koonfureeyo dadka hadda naga koonfureeyo inay ka sii tagaan meeshay joogaan owiyada xaggeeda meel dadka u dhow inay ka tagaan annaga hadda ummaddeennaan caawinaynaa doontaan macbilka aan samaynaan ku caawinaynaa bari iyo qoraxsina u kala wadnaa xooggeeni iyo iyo iisha kartida inaan ku kala gudbinaa alxamdulilah shukr arbaa ummaddeena waa caawinaa dadka muslimiinta waxaa- waxaan ilaahay ka baryanaa inay iswada caawiyaan ay isku naxariistaan ay wax isku qabtaan nin kastaba ninka ka taageer inuu gacanta u fidiyo wax uu u qabto
waxaa hadduu la kuuran yahay biyo aanan buluburda weligeed aanu ku arkin inta aan een, aan jiro ayaan aragnay Ee, hadduu la kuuran yahay kiisas badan oo kala nooca ayaan la kulannay kiisaskaas noogu culislaay waxaa ka mid ahay xaafadaha qaarkood dad ku go'dooma biyo ayaan wada doonta ugu shabeelle ee niil ayaan ugu tagnaan ka soo bixinaan ka soo badbaadinay ilaah baa badbaadi iska leh waxaan ugu baaqayaa dadka xaafadaha ku go'doomay oo kaleeto dulug biyahana ku dhow yihiin in ay ka sii baxaan biyahan biyo habeenkii iyo maalintii socdo waaye waa musiibo alxamdulilah musiibadaas inaa ilaahay aan ka barino culaysyada naga qaado biyahaas uga horeeyo waxaan ka shaqaynaa magaalada buuliburde bari iyo qoraxsiin oo ka kala go'doomay waxaan taaganaana hadda dhanka qoraxsiin ee magaalada buulibirdeeda bartamihii hadduu la kuureeyahay degmada buundada ah waxaan hadda aan dhaqaajin rabnaa dhanka hadduu la kuurooyahay bari ayaan u qaadi rabnaa dadkii rakaabka ahay caawinna waa ku darnaa dadka masaakiinta ah maadaama culaysyo badan ay jiraan biyaha waxaa noogu culusaa kiisas saddex saac iyo rubi oo habeennimo ayaa dhanka bari maamo ku xanuunsatay oo kalamiso ku soo boodabaadi
cododkaas waxaa ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada buulaburta ee gobolka hiiraan oo ka hadlayay fatahaadda uu webiga ka sameeyey qeybo ka mid ah magaaladaasi halka warkaasa kala socotaan warraad iyo haddar sare magaalada muqdisho markana akhbaraadka dibadda israa'iil ayaa sheegtay in ay ogolaatay in xabadda joojinta xamaas lagu kordhiyo ugu yaraan hal maalin oo dheeraad ah sida ay ciidamada difaaca israa'iil ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay eh, xalay iyagoo sheegay in ay doonayaan in hal maalin oo dheeraad ah lagu kordhiyo xabad joojinta bayaanka kasoo baxay ayaa waxaa een, qiyaastii shan iyo toban daqiiq ka hor inta aysan dhammaan xabad joojinta waxaana sidoo kale israa'iil la sheegay in ay ku qanci weyday liiska ay ka heystaan ee ama ay la heystayaasha la sii daayay ay ka doonayaan xamaas ay yihiin weli kuwo een, yar islamarkaana ay ka doonayaan xamaas inay usii kordhiso tirada maxaabiista ee israa'iil laga haysto xamaas ayaa sheegtay in israa'iil ay usii daysay inta badan waa inta badan maxaabiistii ay ka haysay iyagoo sidoo kale sheegay in dadka la sii daaya ay kusii jiraan haween iyo caruur oo israa'iiliyiin ah guud ahaan dhegeystayaal warkii duwaad ka dhegeysaneyseen darsamaan dhegeysta
wararka la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel